kulan looga hadlayay amniga magaalada kismaayo ayna ka qayb galeen saraakiisha ciidamada maamulka gobolka kan degmada kismaayo iyo qeybaha bulshada ayaa maanta lagu qabtay magaalada kismaayo warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa kismaayo ka soo diray aadan maxamed salaad kulankan looga hadlayay ammaanka magaalada kismaayo iyo sida bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo iyo hay-adaha ammaanka ay u wada shaqayn lahaayeen ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka jubbaland iyo qeybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka iyo kan degmada kismaayo kulanka ugu horreyn waxaa hadal kooban ka soo jeediyey sarreeyo guuto aadan maxamuud ibraahim iyo sarreeyo gaas yuusuf dhuumaal waxaana dhammaantood ay ugu baaqeen bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo in ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka wax kaste oo horumarkaas iyo amnigaas khalqal iyo dhibaato lagu gelin karo ayaan ugula shaqeeyey waxaan uga gudubnay isku duurnaan isku tashi iyo dadkeenna inay fahmaan nabadda iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo kala dambaynta iyo dowlad wanaagga ujeeddada kulankeennan iyo isimaatinkeena wuxuu ahaa inaan kaga tashanno amnigeenna iyo sidii aan u xoojin lahayn ee aan isugu xidhi lahayn bulshada iyo hay-adaha amniga sidii aan isugu xidhi lahayn ay isula jaan qaadi lahaayeen ay isula shaqayn lahaayeen iyagoo horeyba ay isula shaqaynayeen oo runtii amniga aan ku naaloonayno iyo maaragtay amniga aan haysanno xooggiisa uu ahaa iskaashiga iyo isku tashiga iyo wada shaqaynta bulshada iyo hay-adaha amniga ka dhexeeya jenaraal ismaaciil saxardiid oo ka mid a saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka jubbaland oo isna goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay qaybaha kala duwan ee bulshada
waad og tihiin soomaaliya meeshii ay gaartay iyo adduunka meeshay ka gaartay iyo maanta sida ay tahay mar haddaan haysanno gundhig yar oo salka dhulka noo yaallo inaan tashanno oo aan wax isweydinno waa muhiim laamaha dawladda ciidamada nabadda waxay ka yihiin iyo amniga boqolkiiba toban nabadda waxay gacanta u jirtaa dadweynahay gacanta ugu jirtaa ciidankay gacantiinna ku jirtaa
gebagabadii waxaa kulankaa soo xiray guddoomiyaha maamulka gobolka jubbada hoose cabdirashiid cabdulaahi cali gooni waxaana ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada kismaayo in ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka si buu yidhi nabad loogu wada noolaado malaayiin shacabka soomaaliyeed ah ayaa amni darre uga qaxay dalka oo qurbo ku nool oo carruurahoodii la qaadanaya oo deriska waddamada ku rafaadsan malaayiin baa barakac ah oo guryahoodii ka soo kacday xoolahoodii ka yimid marti ah waxaasoo dhan waxa keenaya waxaa weeyaan waa amni darrada weeye amni darrada yaa inagu haya ma etoobiya nagu haysa ma kenya nagu haysa ma yuganda ma nagu haysa ma yaman baa nagu haysa maya waxa amni darrada isku haya waa innaga dhexdeenna weeye waa wiilasheenna afka duubana la khalday weeye qaybihii kala duwanaa ee bulshada ee ka qayb galay kulanka ayaa dhammaantood soo dhoweeyey kulankan ay la qaateen saraakiisha ciidamada ee maamulka jubbaland kaas oo diradda lagu saarayay sugidda ammaanka iyo sidii qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada kismaayo uga wada qayb qaadan lahaayeen sugidda ammaanka magaalada kismaayo waxaana kulankan uu ku soo beegmayaa wakhti maalmihii u dambeysay magaaladu ay ka socdeen howlgallo aad u xoogan iyadoona toddobaadkan horraantiisa magaalada kismaayo lagu dilay mid ka mid a mudanayaasha baarlamanka jubbaland kaas oo qarax miino loogu xiray gaarigii uu watay waxaana tan iyo xilligaa wixii ka dambeeyey bilowday howlgallo aad u xoogan iyadana saraakiishu ay bilaabeen in kulamo ay la qaataan qaybaha kala duwan ee bulshada aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo